deegaanada maamul goboleedka puntland waxaa maalmihii ugu dambeysay si xoogan looga dareemay sicir bara dhinaca sarafka ah kaasi oo mas-uuliyiinta maamulka cilmi baarayaasha dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kaleeto dhinacyada kale ee quseysaba ay siyaabo kala duwan ku tilmaameen inay sabab u tahay wariyaha v o e da nuux muuse barjeeb ayaa sariflayaasha maamulka dhinaca maaliyadda iyo sidoo kaleeto cilmi baarayaashaba la kulmay warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasi waa markii ugu horreysay ee uu sare u kaco marka loo eego xilliyadii hore sarifka doolarka suuqyada puntland dhinacyada kala duwan ee ay quseyso mid kasta waxa uu aaminsan yahay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sababtay arrintan balse saameynta ugu badan ayay taabanaysaa bulshada ku dhaqan puntland gaar ahaan danyarta dadka joornaatiga ku qaata shilinka soomaaliga iyo kuwa la midka ah dowladda ayaa aaminsan in puntland ay kusoo qulqulayaan lacago badan oo shilinka ah ayna sababtay sicir bararkan halkan waa bartamaha magaalada garowe cabdicasiis faaraxgaas oo loo yaqaan badda kacab waa sarifle ku dhaqan magaalada garowe kala bedelidda lacagaha qalaadna kusoo jiray muddo ku dhow soddon sano mar aan booqday wuxuu v o a uga warramay sicir bararkan in qaybaha ugu weyn ay ka mid tahay lacagta lagu qaato taleefanada gacanta sicir bararku waa jira abid ma ogaanin puntland intaan ku noolayn halka doolar hadda maanta waxaa lagu sareeya afartan kun baa lagu sarfeeya gacanta mana waa kow iyo afartan arrintaas waxaa u sababa laba lacagood baa wada shaqeysta lacagta sahalka iyo lacagta maxaan ku irahdaa shilin soomaaliga marka waxaa xoog batay lacagtii sahalka xoog badatay dadku oo telefoonka lagu qaato sababta qofku wuxuu dirayaa sir sir bontoban buu diraya waa dareemi karaysaa marka lacagta looma baahna dowladdiina maxaan ku irahdaa qorshe uma ay sameynoo iyada laftiyooda hadda dowladda hoosoo kale matalan hadda hadda idhikaar aga baahatid ama shay yar u baahatid ama canshuur u baahatid doolar waxaanan ku weydiin maayaan wasaaradaha dowladda o kale waa saasoo kale hadda matalan gaariga aan wagtoo kale markaan canshuuranayo lix iyo soddon doolar baa laga qaada doolar baa laga qaadaa meheradeyda tumacaash macaashta marka laga qaadayo doolar baa laga qaadaa wasaaradda maaliyadda doolar waxaanan ma ogola marka halkaa waxaa ka caddaanaysa inay maxaan ku irahdaay ay jirto lacagtii in la nacay soomaaligii oo dadku ay danaynayaan lacagta sahalka ah waxaana arrintaa keenaya isleeyahay haddii aan si dhibliya loo gelin dad badan oo baktiya in lagu arkay magaalada garowe oo gaajo ma garanaysaye wax la gadan waaye lacagta imanka suuqyada puntland ama garowe hadda aada sarifle ka tahay lacagta shilin soomaaliga ee la isticmaalo waa tee waa midee xilligee la daabacay lacagta ugu badan horta la daabacay ninkii odag ahay hadda maamulka maamulka ka horya cabdiweli cadgaas weeye lacagta maxaan ku irahda midda suuqa ku jirta wareerisay marka lacagta hadda ma garanaysa ay wareegaysa oo meelay martala dadkiina lacagta hadda shilin soomaaliga waa la diray adiga hadda nuux muuse oo iga soo horjeeda oo wareysanaya haddaan hadda ku weydiiyo ku irahda goormaa shilin soomaali jeebkaaga kugu dameeyey waxa laga inay la yaabtid marka nimanka hadda dowladda u shaqeeyo madaxdaayoo kale waxaa laga yaabaa guryahoodaba inaan shilin soomaaliga laga aqoonba oo ma garanaysa ninkuu bishii biilkii doolar ku bixiyo inaguna dad doolar ma garanaysa biyihii maxaan ku irahdaa korontadii waa waxa lagu bixiyaa dolar biyihii doolar baa lagu qaadaya gaaskii doolar baa lagu qaadaya war inagu de doolar ma samaysano marka borobalen baa ka jira puntland borobalenka ka jiran haddaan si dhiblaya loo xalin oo maxaan ku idhahdaa dadku ehlo waxaan gacanta ku haya wax la sariflayaal baa kiciya war sarifla muxuu kiciya sariflayaasha hadda ninka ugu badan asle inji buu fadhiyaa nimanka sariflayaasha umalayn maayo hadda hadda adiga suuqa intoo maanta toban kun oo doolar qaatay talaanin ii sarif hal inuu ku sarif kara inuu fadhiyo waa shan boqol oo doolar saddex boqol oo doolar waxaasuu suuqa ku wareerinaya marka yaan ma garanaysaa loora sarif laa wax wareerinaya arrintaa nidaam bay u baahan tahay qorshe cad oo dowladdu ka yeelato waxaan booqday wasaaradda maaliyadda waxaan la kulmay wasiir ku-xigeenka maaliyadda cabdi ibraahim warsame cabdi qowdhan waxaan u weydiiyey sicir bararka sarifka iyo dowladda waxa ay ka qabatay maalmihii ugu dambeeyey
runtii waa waxa weeyaan waa jiraan arrimaha ayaamaha kan sicir barar xagga macaashadda maaha waa sicir barar xagga sarifka marka saameyn buu yeeshay sababana waa leeyahay marka wuxuuna ahaa wax muddo soo jiitamayey si kasta ha ahaato dowladdu waxay u saartay arrintaa guddi ka kooban hay-adaha ay khusayso waxaa wadda la saarayaa in la xallilo runtii intii guddiyadaa loo qabtayna suuqyada sarifka si weyn ayaa wax isaga bedeleen waa mashaakil loo arko inuu puntland gaar ku yahay marka puntland waxay ku khasban tahay inay mashaakilkaasoo qayb ka mid a dee mas-uuliyaddeeda ay banka dhexe ee soomaaliya leeyahay inay wax ka xallisho marka guddiyadaas intii ay howlaha ku jireen waxay bulshada la yeesheen qaybaheeda kala duwan aqoon-yahanka culimada ganacsatada shirkadaha bangiyada iyo kuwa mobile moneyga isticmaala shirar gaargaara ee wasaaradaha ganacsiga baanka maaliyadda qeybaha ayaa guddiyadu ay ay ka kooban yihiin marka howl fiican baa socota insha allahna dhaqso ayaan rajaynaynaa in si weyn looga soo saaro go-aamo loo midaysan yahay oo dowladda iyo bulshada reer puntland oo dhan ay ay ay dan dantooda ay ka gartaan
wasiir marka laga soo tago mobeelka lacagta lagu qaadanayo oo ay dadku tilmaamayaan in arrimahani qeyb aada u weyn uu ka yahay haddana dadka qaybteed waxay leeyihiin dowladda laftirkeeda canshuurihii oo aysan marka laga reebo dekedda boosaaso aysan ku qaadeen shini soomaaliga ayaa iyagana caqabad ku noqday taa ka waran
walaal horta dowladdu waxay kamid ka mas-uul tahay bulshada bulshadana wixii ay u aragto ay bulshadu u muuqda way la arkaysaa waana uga garaabaysaa runtiina cabashooyinkaas waa waa waa lasoo gaarhgaarayaan in cashuuraha siba kuwa dowladaha hoose iyo aan sidii la rabay loogu qaadin lacagta shilin soomaaliga oo dowladda sida dowladda puntland qeybteeda dhexe ugu qaado oo kale si kasta ha ahaato waa mashaakil xalinteedu ay u wada taallo bulshada waa mashaakil aan rabno inaan kulligeeyo ka wada qeyb qaadano dowladaha hoose shirkadaha mo mobileka maniga isticmaala bangiyada dhammaantood waxaan aada ugu farxsanahay in shalay u dambeysay uu noo socday shir weyn oo ay ka soo qeyb galeen shirkadaha mobileka oo golis iyo somtel iyo bangiyadii oo dhan noocyadooda kala duwan runtiina isku aragti laga yahay in mashaakilkan la wada xalilo marka insha allah si dhaqsaa ayaa loo xalili doonaa waxaana rajaynaynaa inaan cabashada oo dhan aan aan daboolo si dhaqsa haddii alla idmo sariflayaasha ayaan weydiiyey sheegashada dhanka madaxda wasaaradda maaliyadda dowladda cabdiraxmaan farolo waxaan xasuustaa doorku laba milyan iyo laba boqol ma dhaafin anu sariflan ahaa muddo fara badan baan ahaa xilliga cadda muuse doorka u qaalisanaa cabdiweli baa lacag faarsaha sameeyey lacagta faarsada haddii la sameeyey waagi dambe maxaan ku rahdaa lacagtii koonfur iyo waxa loo kala saaray iyo puntland koonfur markaa dhinaca soko puntland timaadid bay lacagta puntland ka socotaa koonfurna waxaa ka socda lacagtii hore marka wax lacagoo isku jira ma jiraan waxay kuleeyihin puntland lacag baa soo gasho waxba kama jiraan intaasoo fuustaan oo taala lacago oo waagi dhaweedo inflationku uu dhacay lacagtiina laku soocay oo xilligii cadda muuse la sameeyey lacag kale ay tahay xilligii maxaan ku rahdaa la sameeyey cabdillaahi yuusuf marka waxba kama jiraan lacagta tanu dariiqa ay mari lahayd bay leedahay waxa weeye sahalkaas haddaan qorshe loo samayn oo maamulka uusan si dhibliya arrinta u gelin waxba ka socon mayaan walaala been baa lagu meyrasanayaa qoladayna sarifka iyo ganacsatada ah bangiga dhexoo kale xiriir wada shaqeyna ma leedihiin oo aad sida bangiyada caalamiga ah ama soomaaliyaba ay isugu xiran yihiin sariflayaashoo iyagana ay jaangooyaan xiliyada qaybtood maya maya weli bangiga puntland haddar intiin dhawaala ahayd waayadii hore waa dhici jirteen bangigu mar oo maxaan ku raha lacagta naga soo sarfi jirta lakiinse intiin dhawaala ahayd waxaad hadal hayaba ma arag iyo nin wasiiro oo intoo u yeero yiraha sariflayaasha walbal maanta qorshahan maxaynu ka gaarnaa weli haddeer maxaan ku rahdaa maamulka laba sanuu jiraa u malayn maayo weli nin wasiir intoo noo yeeray uu yidhi arrintan suuqa dadka magarasa dhibaataysan maxaa xal ka qaban karnaa maxay idinla muuqataa see waxaan idhahnaa waxaa jirta cabsi laga qabo in haddii ay sii socoto ay aada u saamayso dadka danyarta ah oo iyagu noloshoodu ay ku tiirsan tahay isticmaalka shilinka burhaan axmed daahir oo ah suxufi iyo cilmobaare madax bannaan ayaa maalmihii ugu dambeeyey isha ku hayay arrintan wuxuuna iiga warramay waxa uga soo baxay ukuurgelid uu sameynayey waxaweyn nuuxow laba arrimood baa ugu muhiimsan markii aan suuqa eegay dadka sariflayaasha iyo hay-adaha maaragtay dakhliga ururiya iyo dadka ganacsatada lafahaantooda waxayntooda iyo xogtooda aad dhegeysatid labada arrimood kusoo baxay waxa weye mid waxa weeyaan dakhligii xagga lacagta adkeed ee dalkaas soo gelaysay aada ayay u yaraatay waxyaalihii dhoofaya ayaa yaraaday dhaqdhaqaaqii ganacsiga ayaa aada hoos ugu dhacay iyadoo weliba ay uga sii dartay tobankii bilood ee lasoo dhaafay ilaa sideeddii bilood oo u dambeeyey xanuunkan koronaha ee dalka saameeyey oo runtii aada magaranaysa dhaqaalaha dhulka la galay waxaa kale oo jirta lacagta kaashka ah ee shilinka soomaaliga ah ee suuqa wareegaysa ayaa waxay aada uga badan tahay oo aada ay xaddhaaf u tahay marka la fiiriyo lacagta adiga maaragtay doolarka suuqa ku jira ee dalka soo gelaya arrintaas waa waa mid weeye tan kale waxa weeyaan waxa aan jirin marka la fiirsa hay-adaha dakhliga iyo maratay hay-adaha maaliyadda ee maamulku waxaa la rabaa xilligan oo kale marka ay sidaan oo kale ay timaado in ay isu miisaan sameeyaan oo ay qaabka canshuuraha u qaadayaan lacagta ay ku qaadayaan shilinka maratay soomaaliga ee maratay ay suuqa gelinayaan inay aada uga fakeraan weeyaan oo maratay ay u xadidaan nuux muuse brijeeb v o a garowe